markos cutubka tobanaad
meeshaasuu ka soo kacay oo wuxuu galay sohdimaha yahuudiya oo webi urdun ka shisheeya mar kale dadkii badnaa baa u soo ururay oo siday caadadiisu ahaan jirtay ayuu haddana wax baray markaasaa farrisiintu u timid oo weyddiisay wayna jirrabayeen ma xalaal baan idin nin naagtiisa fura kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi muuse muxuu idinku amray waxay yidhaahdeen muuse waa fasaxay in warqaddii furniinta la dhigo oo la furo ciisena wuxuu u jawaabay oo ku yidhi qalbi indhignaantiinna aawadeed ayuu amarkaas idinku dhigay laakiin tan iyo bilowgii abuurniinta ilaah wuxuu sameeyey lab iyo dhedig sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa labaduba waxay noqonayaan isku jid sidaa darteed haatan iyagu laba ma aha laakiin waa isku jid haddaba wixii ilaah isku xidhay ninna yaannu kala furin goortay guriga ku jireen xirtiisii ayaa haddana waxaas wax ka weyddiiyeen markaasuu wuxuu ku yidhi ku alla kii naagtiisa furaa oo mid kale guursadaa ayaa ka sinaysta naagna haddii ay ninkeeda furto oo mid kale guursato ayay sinaysaataa ilmo yaryar ayay u keeneen inuu taabto xirtuna way canaanatay laakiin ciise goortuu arkay wuu cadhooday oo wuxuu ku yidhi ilmaha yaryar daaya ha ii yimaadeene hana diidina waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada ilaah runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii aan boqortooyada ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale meesha ma uu geli doono gacmihiisuu ku qaaday oo intuu calaacalihiisa saaray ayuu barakeeyey goortuu jidka u soo baxay mid baa ku soo orday oo intuu u jilba joogsaday ayuu weyddiiyey oo ku yidhi macallin wanaagsanow maxaa sameeyaa inaan nolosha weligeed ah dhexlo ciise wuxuu ku yidhi maxaad iigu yeedhaysaa wanaagsanow mid wanaagsan ma jiro mid maahee kaasuna waa ilaah qaynuunnada waa taqaan waa inaanad sinaysan waa inaanad qudhgooyn waa inaanad waxba xadin waa inaanad marag been ah furin waa inaanad waxba dulmin aabbaha iyo hooyadaana maamuus
wuxuu u jawaabay oo ku yidhi macallimow kuwaasoo dhan tan iyo yaraantaydii ayaan dhowrayey markaasaa ciise intuu eegay jeclaaday oo ku yidhi wax keliya ayaa kuu dhiman tag oo iibi waxaad haysatid oo dhan oo masaakiintana sii oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal ee kaalay oo isoo raac hadalkaas ayuu ka qulbay wuuna baxay isagoo calool xun waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh ciise ishuu wada mariyey oo xirtiisuu ku yidhi kuwa hodanka ah waa ku adag tahay inay boqortooyada ilaah galaan xertiisii hadalladiisii bay ka yaabeen laakiin ciise mar kale u jawaabay oo ku yidhi ilmo yahow sidee ugu adag tahay kuwa maalka isku halleeya inay boqortooyada ilaah galaan nin hodan ah inuu boqortooyada ilaah galo waxaa ka hawl yar in awr irbad daloolkeed ka duso aad bay u yaabeen waxayna isku lahaayeen haddaba yaa badbaadi kara markaasaa ciise eegay oo ku yidhi waxaannu uma suurtoobaan dadka waxbase uma aha ilaah waayo wax waluba waa u suurtoobaan ilaah kolkaasaa butros bilaabay inuu ku yidhaahdo annagu wax walba waannu ka wada tegnay waana ku raacnay ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay ma jiro nin aawadii iyo injiilka aawadiis uga tegay guri ama walaalo ama hooyo ama aabbe ama carruur ama beero oo aan haatan oo la joogo helayn boqol laab guryo ah iyo walaalo iyo hooyooyin iyo carruur iyo beero wuxuuna la heli doonaa silic wakhtiga imanayana nolosha weligeed ah laakiin kuwa badan oo hore waa dembayn doonaan kuwa dambena waa horayn doonaan
waxay ku socdeen jidka xagga yeruusaalem ciisena waa hormarayey wayna yaabeen oo intay daba socdeen way baqeen kolkaasuu laba-iyo tobankii haddana waday oo bilaabay inuu u sheego waxa isaga ku dhici doona oo wuxuu ku yidhi waxaynu ku soconaa yerusalem wiilka aadanaha waxaa loo dhiibi doonaa wadaaddada sare iyo culimmada oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho waxayna u dhiibi doonaan dadka aan yuhuudda ahayn wayna ku katami doonaan oo ku tufi doonaan oo karabaashi doonaan wayna dili doonaan saddex maalmood dabadeedna wuu soo sara kici doonaa waxaa u yimid yooxana iyo yacquub oo ahaa wiilashii sebedi oo waxay ku yidhaahdeen macallimow waxaannu doonaynaa inaad noo yeeshid wixii aanu weyddiisanno wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaan inaan idiin sameeyo waxay ku yidhaahdeen na si inaannu fadhiisanno mid midigtaada kii kalena bidixdaada xaggii ammaantaada laakiin ciise wuxuu ku yidhi garan maysaan waxaad weyddiisanaysaan ma karaysaan inaad ka cabtaan koobka aan ku dhowahay inaan ka cabbo iyo in laydinku babtiiso babtiiska laygu babtiisay waxay ku yidhaahdeen waannu karaynaa markaasaa ciise ku yidhi koobka aan ka cabbayo waad ka cabbi doontaan oo babtiiska laygu babtiisay waa laydinku babtiisi doonaa laakiin inaad midigtayda iyo bidixdayda fadhiisataan anigu ma lihi inaan idin siiyo laakiin waxaa la siin doonaa kuwa loo diyaargareeyey tobankii goortay taas maqleen waxay bilaabeen inay yacquub iyo yooxana u caroodaan laakiin ciise baa u yeedhay oo ku yidhi idinku waad garanaysaan in kuwa loo malaynayo inay quruumaha madaxdooda yihiin ay u taliyaan oo kuwooda u waaweyna ay xukun ku leeyihiin laakiin sidaasu dhexdiinna ma aha laakiin ku alle kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado midiidinkiina waa inuu ahaado oo ku alle kii doonaya inuu idiin horreeyo kulli waa inuu addoon u ahaado waayo wiilka aadanahu uma iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo
kolkaasaa yimaadeen yarixo oo goortuu yarixo ka soo baxayey isaga iyo xertiisii iyo dad fara badanba nin indhala oo bartimayos la odhan jiray oo ina timayos ahaa ayaa jidka ag fadhiyey oo dawarsanayey goortuu maqlay inuu yahay ciisihii reer naasaret wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo oo yidhaahdo ciise ina daa'uudow ii naxariiso qaar badan baa canaantay si uu u aamuso laakiin si ka badan ayuu ugu qayliyey
ina daa'uudow ii naxariiso kolkaasaa ciise joogsaday oo yidhi u yeedha markaasay ninkii indhaha lahaa u yeedheen oo ku yidhaahdeen kalsoonow ka waa ku yeedhayaaye
intuu maradiisa iska tuuray ayuu booday oo ciise u yimid ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi
maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo indhoolihii baa ku yidhi sayidow inaan wax arko markaasaa ciise ku yidhi
soco rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey kolkiiba ayuu wax arkay oo jidka buu la qaaday isaga